barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efmyada geeska afrika iyo weliba caalamka oo dhan oad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinmi dhegaystayaal waa axad toddobiyo tobanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan dhallinyaro ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo soo kordhisay ganacsi magaalada ku cusub kaasi oo ay ka soo saaraan nolol maalmeedkooda islamarkaana dhallinyaro kala duwan ay shaqo abuurka heleen waxaan nagu dhaliyey yacni shaqala'aanta ka jirta magaalada iyo annagoo yacni hamigii wahaa inaanu ku soo kordhinno bulshada waxyaalaha cuscusub ee macmacaankii oo ka kooban xalwaddii buskudkii doolshihii askirintii tallaatadii oo ciyaallada iskuullada inta badan waxaa laga yaaba inaysan u dhoweyn meel mataqaanaayo meel macmacaan aan iskuullada ciyaal kugu geenno arrimahaas markaan aragnay baahida loo qabo baan arrintaas sameynay kaalmihii heesaha ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddan duhurnimo iyo weliba heesahaan idin haynana waxaa ka mid ah
barashada dhankaage dimiyaad u soo dhalan
sidoo kalena waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegayaa in la dhaawacay taliyaha nabad sugidda ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho xilli uu ku sugnaa deegaanka xoosh taliyaha nabad sugidda degmada kaxda cabdinaasir xasan cali ayaa la sheegay in rag hubaysani weerareen islamarkaana ay goobta ku dileen mid ka mid ah ilaaladiisa wixii weerare ee kasoo kordhay idaacadaha iyaga soo socda ayaad kaga bogan doontaan booliska magaalada london ayaa sheegay inay xidheen qofkii labaad ee looga shakisan yahay islamarkaana lala xidhiirinaya qaraxii goobta ay tareenadu maraan ee magaaladaasi london booliska ayaa waray soo saareen ku sheegay inay bariga magaalada ay ku soo xidheen nin koob iyo labaatan jir ah kaasoo xilligaasi kusii socday garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi habeennimadii sabtidii waxaanay sheegeen in lagu soo xidhay iyada oo la adeegsanayo sharciga argagixisada ee dalkaasi sidoo kale xilli hore subaxnimadii sabtidii ah ayaa mid kale oo isla qaraxan looga shakisan yahay oo da'diisana lagu sheegay siddeed iyo toban jir lagu soo qabtay dekedda dover
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad kasta aad maanta oo kale ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana toddobaadkan aan kusoo qaadan doonaa dhalinyaro ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo sameeyey ganacsi ku cusub magaaladaasi kaasi oo ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda islamarkaana ay fursado shaqo ka helaan haddaba wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay maxamuud macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada ganacsigaasi sameeyey
aad iyo aad ba umahadsan tahay waxaa horta alabuurkan waxaanu sameynay barnaamijkan cusub labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan nagu dheliyey yacni shaqala'aanta ka jirta magaalada iyo annagoo yacni hamigii wahaa inaanu ku soo kordhinno bulshada waxyaalaha cuscusub ee macmacaankii oo ka kooban xalwaddii buskudkii doolshihii askrintii jallaatadii oo ciyaalada iskuolada inta badan waxaa laga yaaba inaysan u dhoweyn meel mataqaanay waxbarasho baalki meel macmacaan aan iskuolada ciyaalka u geyno arrimahaas markaan aragnay baahida loo qabo baan arrintaas sameynay aniga iyo waxaa arrintaa soo hindisnay laba dhalinyaro ah oo ka yimi wadanka qurbihiisa dalka maraykanka cusmaan galaac iyo maxamed cabdullahi yuusuf weerood arrintaasaan isla kaashanay wixii dhaqaalaha howgeliyey iyo wixii mataqaanaa qaabkii loo socodsiin lahaa dhalinyaro fara badan baanu shaqaalaysiinay arrintaas waxay noqotay arrin bulshadana ku cusub marka hore dadku wayna la yaabeen yacni gaarigan waxaan ku sharaxan yihiin iyo macmacaankan la wareejinayo markii dambe dadku wayna la qabsan aad baa naloo soo dhoweeyey xafladahaas mataqaana qofka u baahan oo kale ayaan macmacaanka u geynaa iskooladaan u geynaa meelo badan baan u geynaa oo ka tirsan magaalada gaalkacyo
maxamuud waa hal abuur cusub oo ganacsi markii aad timaadeen caqabadihii idinkugu horeeyey ee bulshada aad kala kulanteen
waxyaalihii caqabadihii horta ugu horreeyey aan la kulanay waxaa ka mid ahaa dadku macmacaankan la wareejinayo dadku way la yaabanaayeen oo qof kasta yani soo qof way dadku la yaabi jireen nuqusqusli jireenoo war macmacaankan la wareejinayo waxyaalan maxay yihiin markii dambe laakiin bulshadu markay fahantay howlfudaysigan iyo dadkiioo baahiday u qabeen iyo qof kasta soo gurigiisa loogu keenayo iyo ardadii oo iskooladooda joogta oo aan laga yaaba inaysan meel dheer u aadin aanu u geenayno aaskiriintii iyo jallaatadii iyo macmacaankii iyo waxyaalahaas o kale sidoo kale dadkii xafladaha dhiganayey oo ama aroos ha noqoto ama xaflad kale ha noqotee baan ayana hawsh u fududeenay aad baa mataqaanaa dadku ma kor wayna la yaabay lakin markii dambe aad baa naloo soo dhoweeyey oo bulshadao dhan aad iyo aad bula dhacay arrintaas fikradda aanu soo mataqaana aanu soo hindisnay niman dhallinyaraha oo qurbaha ka yimid iyo adiga oo dalkii joogay baa fakerkan la yimid hal abuurkan markii uu idinku dhalanayey ma waxaad aragteen baahi bulshadu ay u qabto adeegyo noocaan ah mise adinka unbaa iska hindisay may waxaanu aragnay mataqaanaa bulshadu baahiyahay u qabto adeegyadaas markaanu fiirfiirinay jaanisyada dadka dalka aad bay uga u badan yihin jaanisyada ka mataqaanaa da bulshadu u baahan tahay marka annaka waxaa noogu fududaatay arrintan inaanu samayno macmacaanka ah oo aanu gaarigii iyo gaarigii intaan usoo iibsanay oo qarash fiican gelinay baanu arrintaas samaynay waxaa noo kalifay baahida ay u qabto bulshadu waxyaalahaas macmacaanka ah
kolkii hore ma waxaad lahaydeen rug ganacsi oo marka hore aad ku iibin jirteen macmacaanka ha haddaba waan leenahay rugti ganacsiga hadda waana gelinka dambey shaqaysaa oo waxaanu ku samaynaa jikinkii digaaggii mataqaanaa kalluunkii waxyaalahaas dhan baan ku sameynaayo cashadii habeenkii a cafeteria leedahay meeshu waa meel habeenkii bulshada isku timaado gelinka dambey shaqaysaa marka habeenki maali gelinka horena gaarigan ayuu wuxuu geeyaa iskoolada iyo xafladaha iyo aduu gaarigiina wuu shaqeeya alaabta wuu qaadaa rugtiina waa hadda way noo shaqaysaa oo mataqaana xafladihii dadku markay isugu yimaadaan bulshadu mataqaanaa arrimahaas kale oo ah meela rugta dadku kasoo doontaan ama qofka intuu ku yimaado lugiis ku yimaado ku odhanayaa intuu xarunta noogu yimaado ama rugta noogu yimaado macmacaankaas idinka baahanahay ama alaabtaas idinka baahanahay markaasaanu qofka lamarkiisa ka reebnaa xaafadiisa markaasaanu gaariga ugu qaadnaa laakiin rug rasmi ah oo shaqaysa oo jikinkii iyo kalluunkii waxyaalaha lagu waxayana way jirtaa ganacsigan marka markii aad bilowdeen maadaama uu ahaa model cusub oo bulshadii ku cusub magaalada gaalkacyo markii ugu horreysay aad la timaadeen waxyaabaha aad ku iibisaan iyo dhaqdhaqaaqii ganacsiga maxaa iska kiin bedelay
ganacsiga aad iyo aad wax fiican baan iska kala bedelay oo hadday noqoto horta marka hore niyo markaanu sameynaynay caqabado badan baan la kulnay oo waxa dadku maysan fahansanin lakama iibsan jirin oo inta badan waxaa laga yaaba inaysan nagu socon jirin laakiin markii dambe oo suuq suuqii si fiican mataqana dadku u barteen oo bulshadii fahantay si fiican dhaqaale fiican baa naga soo gala maasha allah adigu si aanu himayga aanu xambaarsanayn oo ahaa inaanu annana wax ka helno bulshadana wax kusoo kordhino waanu gaarnay baan ohan karaa hadda
waxaad ii sheegtay inaan dhalinyaro badan shaqaalaysiisan oo fursado shaqa ay halkaa ka helan dhalinyaradii dhalinyarada marka shaqooyinka ka heshay imisaad ku qiyaasi kartaa noloshooda se ma daboolaan wax soo saarka ay idinka helaan ha aad iyo aad adigu hadda dhalinyaro hadda adigu ilaa sideed ama ilaa toddoba la odhan kara ayaanu shaqaaleysiinay oo qayb darwalinta gaariga kaxayso qayb mataqaanaa rugta ka shaqayso aad iyo aad baahiyahoodii dhalinyaro badan oo bilaa camal aheyd oo wadanka laga yaay inaysan niyo u hayn ama inay ka cararaan rabay ama inay meelo kale aadaan ku jira dee shaqaale aan haysay ayaanu shaqaaleysiinay weliba hadda waxaanu sii rajeynaynaa inay sii weynaato oo shaqaalo badan aanu sii qaadano insha allah
adinka wax soo saarka idinka soo gala haddii ay idinkaafiso ma ku haminaysaan inaad sii ballaarisaan hal abuurkan ganacsiga insha allahu tacala hadda waxaan ku guda jirnaa inaanu meelo kale ka furno ama magaalooyin kale oo ka mida wadanka inaanu ka furno ayaanu qorshaha ku jirna hadda insha allah aad iyo aad baan u rajeynaa inaanu meelo kale ka furno ma la oran karaa eh, maxamudow hal abuurkan maadaama rag eh, qurbaha ka yimid aad hadda shirka ku tihiin ama shuraka ku tihiin inay iyagu yihiin dad eh, ilbaxnimo iyo meela horumarsan ka yimid iyagu ay fakirkaa la yimaadeen adinkuna aad tihiin dhallinyaradii socodsiinaysa En- ma- en horta fikirkan en inta badan ayaga soo kordhiyey waxyaala fara badan anna aan kusoo kordhinayna way jiraan waxaan oran karaa waa fikir aan iskaashanay baa la oran karaa waan iskaashanay dhallinyarada gobolka marka mudug ee fursado badan ayaa ka banaana tira gobolkii ee ma u diyaarsan yihiin dhallinyaradu inay fursadaha ka faa'iidaystaan bulshadana uga faa'iideeyaan aniyahow en, dadku en, dhallinyarada waxaa moodaa inaysan u jeedin wadanka niyana uma hayaan laakiin fursado aad iyo aad u qaali ah ama u badan ayaa wadanka ka bannaan oo qofkii ka shaqaysan kara En, marka waxaan oran karaa boqolkiiba siddeetan fursado aad iyo aad mataqaanaa u badan ama u fa- en- en, u waaweyn u muhiima ayaa ka bannaan wadanka qof ka shaqaysanaya
maxaad ku doorateen ganacsi la wareejinayo oo cusub inaad magaaladii gaalkacyo adinku ka bilowdaan
wallahi niyahow dee qofka horta inuu weligii bulshada waxaa fiican inaad wax ku soo kordhisid marka markaanu fakernay waxaanu aragnay jaanis bannaan inuu yahay
waxyaabaha hadda ee- ee aad ku iibisaan gaa- gaarigan ee la wareejiyo bal adoo noo kala dhigdhigaya noocyadooda waxaa ka mid a een, horta sh- een, askiriintii een, horta xalwadda iyo buskudka askiriinta een, jalaatada doolshaha keega een, waxyaalaha noocyada macmacaanka noocyadaas baa ka mid a sidoo kale waxaa ka mid a een, shuwaarmada qofka waxaa laga yaabaa habeenkii hadduu casho leeyahay xaafadda inuuna soo waco dhaho een, xaafadda caawa cashada noocaasa digaaga ama kalluun shuwaarmadii chikinkii baa ka mid a waxyaalahaas dhan waan ku qaadnaa xaafadda wuu geyna casho ahaan ayagoo ah ha innaga ogeyna ha qiimaha marka ma ka duwan yihiin qiimaha ee raashinka maciishada kale la siiya maye waxba adugu xoogaa waa laga yo digaagu kalaniyaho wadanka dibaddu inooga yimaadaa marka digaagu eh, inta badan waa qaali marka waxyaalaha ka digaaga iyo digaaga xoogaa ka duwan la mooyaane laakiin kalluunka iyo waxyaalaha kale kama duwana dhalinyaro badanaa fursadahan u jeedila inay dalka ka faa'iidaystaan iyagu ee, ee, haddana dhaqaalo badan ku bixinaya inay tahriibaan kuwa maxaad ugu baaqi lahay niyo waxaan ugu baaqi lahaa dhallinyarada een, soomaaliyeed een, gaar ahaanna kuwan gobolka mudug jooga inay wadankooda ka shaqaystaan ay aaminaan qofku wadankiisa hadduu aamino wuxuu qurbo u aadiyaba waxaa weeye inuu shaqo helo ama lacag helo wadankay ku jirtaa fursado badan baa ka bannaan inay wadankooda aaminaan inay wadankooda ka shaqaystaan fursado badan baa ka bannaan qofkii markaa raba inuu fikir rabo niyo maxaan ka shaqaysta annakaa la talina waxyaalo badan oo jaanisyo oo badan oo bannaan ayaa jira qofkii mar- mataqaanaa lacagtu ku bixinayo een, magafaha ama ku bixinayo tahriibta wax saddex laab hal meelaba waa laga yaaba inuu ka helo sanad gudihii een, ilaa dhowr iyo toban kun oo dollar
waa hagaag dhegaystayaal aad buu u mahadsan yahay wariyahayaga magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka ku waraysanayey maxamuud macalin cabdiraxmaan oo ka mida dhallinyarada ganacsi ku sameeyey magaaladaasi haatanna haddaynu eegno dhinaca magaalada laascaanood goobaha barkulanka bulshada ayaa badanaaba la tilmaamaa inay door ka qaataan isdhexgalka dhallinyarada iyo weliba wax isweydaarsigooda magaalada laascaanood waxaa ka furan goobo ay ku kulmaan dhallinyaradu islamarkaana ay ku wadaagaan daawashada ciyaaraha iyo weliba filimaanta wariyaha v o eda magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa la kulmay qaar ka mida dhallinyaradaasi waxaana uu wax ka weydiiyey waxyaabaha ay xiiseeyaan dhallinyarada ayaa waxay helaan waxyaabo kala duwan oo ay ku madadaashaan magaalada laascanood ayaa dhallinyarada waxaa looga hirgeliyey goobo ay ka daawan karaan ciyaaraha iyo filimada ee qaybaha kala duwan barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wuxuu waraystay ah qaar ka mid a dhallinyarada iyagu goobaha furatay ah kuwaasoo dhallinyaradu xilliyada kala duwan ay ku qaataan si ay uga daawadaan filimaanta ciyaaraha iyo qaybaha kala duwan magacaygu waa cabdirashiid axmed cusmaan waxaanu een, isku daynay inaanu dhallinyarada badanka aynu baraarujinno een, maadaama ay adduunka een, ku- een, aad loo daawado kubadda maanta ay een, marna la ciyaaro marna la daawado een, si ay ugu daydaan ama u higsadaan ama yool u yeeshaan ama hadaf ay uga gaaraan kubadda dhallinyaradu aad bay u taageertaa wayna ciyaartaa xilliga aysan ciyaarinna waa daawadaan een, xilliyada qaar een, ciyaaraha aysan aadin waxay daawadaan ciyaaraha waxayna jecel yihiin inay ka hormaraan oo yoolka iyo hadafka ay gaaraan ama ku daydaan isboortiga adduunka ka jira laakiin badanka een, kama faa'iidaystaan oo een, dee dhaqaalo uma helaan laakiin waxay jecel yihiin yoolkooda inay meel fiican ka gaaraan waa meel lagu daawado een, waxaa la yidhahdaa asian cup waxaa lagu daawada ciyaaraha kala duwan waa meel aad u shaqaysa ah waa meel dhalinyaradu iskugu timaado marka ciyaaraha iyo qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ee goobtan laga daawado dhallinyaradan idinku yimaad damba liiga sheekee Een, ciyaaraha aadka looga daawado waxaa ka mid ah oo xoog adeer loo taageero een, isbaanishka een, koobka iyo een, premier leaga oo aad loo daawado ingiriiska ah baa xoog loo daawadaa labadaas hadda ugu badan talyaaniga cid hadda saa wax uma daawato Een, labadaas ugu badan oo xilliga aysan ciyaaruhu jirin ka waran een, waxyaabaha kale ee aad dhallinyarada halkiinani aad ku madadaalisaan oo idinku yimaadaan maxaa ka mid ah waxyaalaha kaloo ka midka xilligaan aan ciyaaruhu jirin baan waxaan usii daynaa filmaan yar oo iska goosgoosa Een, welina ay dhalinyarada waaweyn badanka daawato Een, waxaa kaloo jira wirelesska oo meesha ku xidhan oo khaladkii waxaase ka galaan Een, waa meel kulmisa dhalinyarada oo xilliga ay macaliska bilcaamalka yihiin ay yimaadaan oo een, aan ugu talagalay inay dee intay malaha wareegi lahaayeen ama ay tahriibi lahaayeen in ciyaaraha iyo waxaas ka mashquulaan oo waxa ay helaan xilli ay janis ay ka faa'iidaystaan een, ama ay kubadda ciyaaraan ama ay daawadaan saasaan ugu talagalay saasayna meesha u furanta waa meel dhalinyada oo furan oo ciyaaraha wax laga daawa welina hadeer waxaa dadka waaweynaaba hadeer daawada Een, xilliyada ciyaaraha waxaa laga qaadaa lacag baa laga qaadaa laakiin xilliyada kale ee filmaanta waxaa laga yaabaa inay jalaatooyinka iyo waxa ay ku dalbadaan oo lagu siiyo oo ay ku fadhiistaan meesha
magacagaadoo ku bilaabaya een magacaa cadnaanaadigeel maxamed bal iga waran meeshan iyo waxyaabaha aad u timaadaan iyo waxa ugu faraha badan ee laga helo waxaan usoo dadanaa madadaalada iyo ciyaaraha iyo waxaa kaa meeshayna isku mashquulina banu saaidnaano xiliyadayada kalena ciyaaraha iyo kubadda iyo waan iska soo ciyaarnaa marka kalena suuqa aadnaa laakiin halkan waxaan usoo doonanaa un madadaal Marse waxyaabaha adigu aad aadka u xiisayso maxaa ka mid ah anuu horta waxaa u xiiseeya aad waxaan u xiiseeyaa kubadda cagta Een, iyo dee filmaantana marmar ay kubaddu jirin dee waa laska yara daawadaa intaanu een, kubadda kusii sugan kubadda kooxee ha taageertaana anu waxaan taageeraa een, premier leaguena waxaan ka taageeraa man united Een, isbaanishkana waxaan ka taageeraa real madrid filimaanta kawaabaad ugu jecesha daawataana waxaa- waxaan ka daa waxaan jeclahay filmaanta inaan daawado qa- qaarka fan project magacayga waxa weeyaan khadar nuur maxamed dhallinyaradii oo dhan waayo arag weeyaan hadda iskugu wada yimaadaan boqolkiiba birsenti waxaad soranaysaa gobolku hadda maxaa soo bartay ma- waxaan ma shacaba mise waa dhallinyaradii hore filimaduna waa aad iyo aad buu u wada fiican yihiin de waad xariirkaysaa filimo kale noocnooco qaar maraykan qaar qaar hindi marka noocyo badan bay iskugu jiraan dhex kalaa ilaa meelooyin badan baa laiskaga yimaadaa magaalooyinka afarta goolo meel kasta dhallinyaradiina waxaad sarkaysa ayagoo gacantays haysta ayagoo shaa laysku shuba ayagoo wax kasta laysku qabanayo iyadoo de wax dheelitiran ciyaari layska bixinayo ciyaalo dheelitiran lagu wada arkayo ayagoo wada qosli laga soo wada baxayo meesha laakiin ma jira marka laba kooxood la kala taageerayo dhallinyaradu een, khilaaf ma ku dhex mari karaya marka meel aad u fara badan kubadda lagu daawanayo oo kale haa marmar waa jiraan laakiin dhallinyarada aada u xaliso daqiiqadiibaa odhanaya isdejiyo marmar waa laysku qabtaa laakiin daqiiqadiiba hawsha ilaahay waa fududeeya waa iska degaan Ah, laakiin way dhici karaysa soo maaha in koox lagu ooriyo meesha mararka qaarkood dagaal ka dhex dhaco haa way dhici kartaa dele meesha taageero badan baa isugu yimi maxaa boqolkiiba aad way dhici kartaa taageeraduna de way badan yihiinoo maxaad arkaysaa ina meesha buuq iyo qalalaasiya ka dhacaan marmar
aad u mahadsanyihin wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol oo warbixintaasi nala socodsiinayay laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan haatanna waxaan kusii dhowaaneynaa gabagabadii daacadda xubintii ciyaaraha ayaan idiin soo qabanaynaa iyo maxamuud mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee crystal balace oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxay doondoonaysay inay hesho xilli ciyaareedkan guusheedii ugu horraysay waxayna martigelisay kooxda kubadda cagta ee southampton kulankan ayaa imaanaya maalmahun kadib markii shaqada laga eriyey macallinkii crystal balace frank dibor shaqadana lagu wareejiyey macallinka cusub ee xulka qaranka laylin jiray ee roy hudson hase yeeshee beddelka macallinku wax badan ma keenin oo guuldarradii crystal balace wax guula laguma beddelin hal iyo eber ayaa southampton ugu awood sheegatay kooxda crystal balace oo gurigeeda ku ciyaaraysay kooxda kubadda cagta ee hallsfield town ayaa gurigeeda waxay ku soo dhoweysay lester city hal iyo hal bareejaha ayayna ku kala tageen liverpool oo guuldarro ba-an oo xanuun badan ka imaanaysa toddobaadkii hore taasi oo ay manchester city kala soo kulantay horyaalka dalka ingiriiska ayaa garoonka anfield ku soo dhoweysay kooxda banley ha yeeshee wax badan iskama aanay bedelin oo bareejo ayaa lagu celiyey hal iyo hala waxaa xusid mudan inuu ciyaarta ka maqnaa ciyaaryahan saydu maani oo kulankii manchester city calaamada guduudan loo taagay ha yeeshee waxaa markii ugu horreysay horyaalka dalka ingiriiska xilli ciyaareedkan kooxda liverpool ka soo muuqday ciyaaryahan philip coutinio oo xilli ciyaareedka intaanuu bilaabin la hadal hayey inuu ku biirayo kooxda barcelona hase yeeshee ee liverpool ku fara adeegtay hase ahaatee ciyaaryahan philip cutino ayaa qaybta dambe ee ciyaarta laga bedelay oo bannaanka kooxdiisu ay ciyaaryahan kale ku soo bedeshay waxaana sababta beddelkiisa keentay loo aanaynayaa inay tahay dhaawac soo gaaray ciyaaryahanka si kastoo ay tahaba liverpool ciyaartaasi hal dhibic oo bareeja ayay ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee newcastle unitedna waxay labiyi hal kaga badisay stoke city watford oo gurigeeda ku ciyaaraysay cashir kubadeed ayaa waxaa u dhigay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo lix iyo eber ayaa lagaga badiyey ciyaaryahan sergio aguero ayaa dhinac kasta gool ka dhaliyey oo saddex gool ayuu dhaliyey kooxda manchester city ayaa waxaad mooddaa inay muujinayso awooddeeda kubadeed oo saddex kulan oo ciyaartay waxa ay ku badisay isugeyn goolasheeda marka la isu geeyo shan iyo toban gool oo aan hal goolna laga dhalinin westbromage albion eber iyo eber bareejaha waxay ku kala tageen kooxda westham united hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee tottenham hatsba oo gurigeeda cusub ee wemberley ku ciyaaraysay waxa ay bareejo la gashay kooxda swan asiri ciyaaryahanadii mucjisada ahaa ee weerarada ku wanaagsanaa ee kooxda tottenham hatsba ayaan midkoodna u suura gelin inuu wax goolo dhaliyo inkastoo kooxda tottenham hatsba ay weeraro isdabajooga ku qaaday swansiri haddana difaaca kooxdaasi iyo weliba goolhayahoodu waxa ay muujiyeen adkaysi oo waa ay diideen in la jebiyo haatanna haddii aan jaleeco horyaalka waddanka spain kulamo dhowra oo la ciyaaray kii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex marayay kooxaha atletica madrid iyo malaga kooxda atletica madrid ayaa waxa ay ciyaartu socotaba waxa ay ku badisay hal iyo eber waxaana goolka u saxiixay ciyaaryahan antoine grishman barcelona ayaa iyana badisay oo labiiyo hal waxay kaga badisay katafa goolka waa laga hormaray barcelona hase yeeshee goolasha labada ah gadaal ayay ka keentay ciyaaryahankay dhowaanta soo iibsatay ee bolinio ayaa goolka guusha u saxiixay kadib markii kubad qurux badan uu dhexda kaga baasay ciyaaryahan leonel messi real batis tirata leeg waxay kaga badisay divertivo la carunia halka levante iyo valenciana ay hal iyo hal bareejo ah iskula agdhaceen horyaalka dalka talyaaniga saddex kulan ayaa la ciyaaray inter milan laba iyo eber waxay ku qabatay karatone fiorentina laba iyo hal waxay ku dharbaaxday kooxda bolonia romana saddex iyo eber helas verona ayay ugu awood sheegatay maantana horyaalka dalka ingiriiska kulan adag ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee chelsea iyo arsenal waa london derby garoonku waa stanford bridge waxayna arsenal ka imaanaysaa guuldarrooyin horyaalka dalka ingiriiska oo afartan kulan la ciyaaray laba kulan oo ka mida waa laga soo badiyey halka chelsea saddexdii kulan ee ugu dambeysay ay guulaysanaysay la arki doonee stanford bridge halka ay guushu aado inkastoo dad fara badan ay saadaalinayaan in arsenal dharbaaxa kubadeed la gaarsiin doono dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna waa naga intaatan ee kulan dambe waa mascadooydala sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay waryahayaga maxamuud mascadda xubintii ciyaaraha inala socodsiinaya gabagabadii idaacadda ayaynu ku siisiqaynaa aan ismaaciil xuseen farjar aan ka codsada qodob iyo laba ka mida wararkii adduunka ugu waaweynaa ismaaciil mahadsanid wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in la dhaawacay taliyaha nabad sugidda ee degmada kaxda ee magaalada muqdisho xilli uu ku sugnaa deegaanka xoosh taliyaha nabad sugidda ee degmadaasi cabdinaasir xasan cali ayaa la sheegay in rag hubaysani weerareen islamarkaana goobta ay ku dileen mid ka mid a ilaaladiisa booliska magaalada london ayaa sheegay in ay xidheen qofkii labaad ee looga shakisan yahay islamarkaana lala xidhiirinayo qaraxii goobta ay tareennadu maraan ee magaaladaasi booliska ayaa war ay soo saareen ku sheegay in ay bariga magaalada ku soo xidheen nin koob iyo labaatan jir ah kaasi oo ku sii socday eerboortka magaalada xilli habeennimo ah waxaana ay sheegeen in lagu soo xidhay iyada oo la adeegsanayo sharciga la dagaalanka argagixisada ee dalka britain sidoo kalena xilli hore oo subaxnimadii sabtida ah ayaa mid kale oo isla qaraxan looga shakisan yahay oo da-diisana lagu qiyaasay ilaa siddeed iyo toban jir lagu soo qabtay aagga dekedda dofer
aad baad ismaaciil u mahadsan tahay dhegaystayaal haatanna haddaynu jeecno dhinacii kaalmaha heesaha waa xamda kuweyn iyo weliba dib miyaad u soo dhalan
mar haddaan dhibtaydiyo dhalligayga necbtahay marna hadali dhaawacay dhaawaca tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada mar hadaad mar hadaad aad tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada tahay ruux ku dhiirada ay, tahay ruux ku dhiirada kala reebo dhaariyo how sheegi qowldhaba kala reebo dhaariyo how sheegi qowldhaba dhooshodka qosooshiyo kala reebreeb tan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba kana tali wixii dhiba wixii dhiba kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhaba kala reebo dhaariyo how sheegin qowldhaba dhooshood ka qosooshiyo kala reeb dhan kala soco kana tali wixii dhiba wixii dhiba kana tali wixii dhiba wixii dhiba ibae mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage dib miyaad u soo dhalan u soo dhalan dib miyaad u soo dhalan u soo dhalane mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage mana jiro wax iga dhiman barashada dhankaage dimiyaad u soo dhalan u soo dhalan dimiyaad u soo dhalan u soo dhalan Eh. mar haddaan dhulyaaniyo laantay dhibana tahay marna dhaayi daran way daran igu eeg ta dhugashada igu eeg ta dhugashada igu eeg ta dhugashada igu eeg ta dhugashada
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen codkaasi fanaanada xamda queen iyo weliba heestii dib miyaad u soo dhalan heestaasaan uga tegi doonaa maqalka dhegeeyna idaacaddayadii duhurnimona oo ay si wada jirayda ku daadiinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwaca iyo weliba dhinaca isku dabiridka oo bashiir abiy karuuna joogay waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
Thank you danteenom dantaashiyo kala reen madhayaalsado cashaqaan dhibto maray dhibto maray cashaqaan ku dhabar jabay ku dhabar jabay